madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo iyo madaxweyne uhuru kenyatta waxaa galinkii dambe ee maanta shir jaraa-id ay ku qabteen magaalada nairobi iyagoo shirkaasi jaraa-id ku faahfaahiyey in gebi ahaanba xal laga gaaray xiisada diblomaasiyadeed ee tan iyo bishii labaad ee sanadkan labada kun iyo sagaal iyo tobanka u dhexaysay soomaaliya iyo kenya labada madaxweyne waxa ay shaaciyeen in waxyaabo kala duwan ay ku wada hadleen islamarkaana inta badan heshiisyadaasi ay qusayso sidii si caadi ah loogu soo celin lahaa xiriirka labada wadan iyadoo aan wax sharuudo ah lagu xirayn madaxweyne uhuru kenyatta ayaa ugu horeyn ka hadlay shirkaasi jaraa-id waxaana uu bayaaniyey waxyaabaha ay ka wada hadleen madaxweynaha soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo iyo sida ay u dhaqangelinayaan And the most important thing is uh, we have come to an understanding that waxaa mar waliba muhiim ah inaynu fahanaa in shacabka walaalaha ah la xoojiyo xiriirkooda derisnimo waxaana derisnimadooda ay ku timid allaah awooddiisa ma aha mid aynu inagu dalbanay not out of choice, waxaa sidoo kale muhiimad gaar ah inoo leh in dad ku wada nool hal gobol misne ood wadaag ah leh dhaqamo kala duwan inaan xaqiijino mar kasta xiriirkooda inuu yahay mid wanaagsan waan ka xumahay bilihii aynu ka soo gudubnay waxaa jiray arrimo qaas ah oo saameeyey xiriirkeena balse maanta walaalkay waxaan ka wada hadalnay oo aan isku raacnay in wax waliba si caadi ah lagu soo celiyo waqti badan ayaan ka fikirnay si dareen leh oo walaalnimo leh inaynu xiisada diblomaasiyadeed u xalino normality to our waxa uu ii soo gudbiyey madaxweyne farmaajo dhowr qodob oo uu doonayo inaan wax ka qabano waana aqbalnay dhammaan waxaana ka mid ah walaalaheena soomaaliyeed inay yimaadaan kenya weliba si aan cabsi lahayn islamarkaana ay helaan dalkugalka iyadoo aysan dhibaato u marin hadda wixii ka dambeeya shaqada dalkugalka waxaan si toosa u hoosgeynay safiirkeena muqdisho waxaan rabnaa in dadkeena aan ku dhiirigelino inay samaystaan ganacsi waxaan rabnaa in dadkeena aan ku dhiirigelino in ay u yimaadaan saaxiibadooda iyo eheladooda taasi waa muhiimadda ugu weyn mana doonayno in wax caqabad ah ay ka hor yimaadaan iskaashigeena that which is necessary to ensure that we now have direct flights once again dhinaca kale madaxweynaha soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa halkaasi ka hadlay waxaana uu sheegay in ay waxyaabo fara badan isla meel dhigeen dowladda kenya waxaana ugu weyn in duulimaadyada tooska ah ee muqdisho iyo nairobi dib loo soo celiyo islamarkaana ganacsiga labada shacab la isugu furo dib iyadoo uu sheegay in arrimahan gebi ahaanba aysan saameyn doonin kiiska yaala maxkamadda i c j ee quseeya dhinaca muranka badda ee labada dowladood u dhexeeya Also, I wanted to thank you, uh, Mr. President, and waad ku mahadsan tahay sida aad halkan inoogu soo dhoweyseen aniga iyo wafdigayga waxaan rabaa inaan idinkaga mahad celiyo adiga iyo shacabkaaga sida aad uga qayb qaadateen in wiilashiina iyo gabdhihiina geesiyaasha ah ay qayb ka noqdaan howlgalka midowda africa ee amisom si ay sare ugu qaadaan amniga iyo xasiloonida soomaaliya sida aad horay u sheegtay waxaynu ku wada hadalnay arrimo badan waxaa qayb ka ahayd in dib loo bilaabo duulimaadyada tooska ah ee muqdisho iyo nairobi iyadoo la joojinayo duulimaadyada soo mara wajeer reinstate
waan kaaga mahad celinayaa waxaan kaloo isku raacnay arrinta ku saabsan helista dalkugalka gaar ahaan dadka dowladda ka tirsan waana isla garanay wax badan ayaa inaga dhexeeya haddii aynu nahay kenya iyo soomaaliya labada dowladood xiriir badan ayaa ka dhexeeya labada wadan xiriir badan ayaa ka dhexeeya ganacsatadana sidoo kale waxaynu u baahan nahay inaynu fiirino wax kasta oo inaga xiriir ah ee inoo dhexeeya arrintan saameyn kuma yeelan doonto kiiska yaala maxkamadda i c j balse waxay tahay mid lagu soo celinayo xiriirka diblomaasiyadeed
and that's why I have to assure that the ICJ issue will not affect our bilateral relationship.
maslax abukar xaaji radio kulmiye nairobi